gudoomiyaha degmada balet hawe iyo mas-uuliyiin kale iyo kormeer guud kaseede gooble ka hirgeliyahay garoonka ciyaaro ee belet hawe ee gobolka geda kormeerka maamulka degmada way kuwa heliyaayay mas-uuliyiinku dareerta wasaaradda dhallinyaradii oo ciyaaro iyo wasaaradda howlaha guud ee jubbaland gudoomiyaha degmada balet xaawiye mas-uuliyiinta haka dhawaay degmada weynuusan ku warbiyey goobtalan diyaari in laga dhisa garoonka balooniga logta ee belet xaawo soo dhowaada degmadiina kusoo dhowaada magaaladiina kusoo dhowaada maamulkiina kusoo dhowaada shacabkiina kusoo dhowaada qalbi furanna kusoo dhowaada dhulkan rag dhallinyare ayaa si iskood ee u gaday dhul dowladeed ma aheen laakiin maanta waqti xaadirka hadda aan taagannahay waxaa iska leh shacabka reer beled xaawo shacabka soomaaliyeed baa leh gaar ahaan shacabka reer jubbaland baa leh gaar ahaana shacabka reer gadaa leh gaar ahaana shacabka reer beled xaawo ayaa dhulkan iska leh dhallinyarada waxaa loogu talagalay jubbaland stadiumka ay ku ciyaari lahaayeen kubadda cagta in meeshaa laga sameeyo saasaato waybah goobta ku dawahay mas-uuliyiinku dareerta wasaaradda dhallinyaradii oo ciyaaro iyo wasaaradda howlaha guud ee jubbaland walaalaheenna aad iyo aad baan ooga mahad celinaynaa dadaalka dheer iyo wakhti dheer oo arintan aad loo soo waday martida
mudane guddoomiye aad iyo aad baa umahadsan tahay maantayta waxaa sharaf inoo ah inaanu goobjoog ahaano aragno garoonka kubadda cagta ee degmada balaxaawo meesha laga dhisi lahaa sidoo kaleeto waxaan u mahad celinahayaa nimanka dhallinyarada ah ee ganacsatada ee reer bered xaawo ee si firii ah bilaa shuruud ah garoonkan maantayta ugu deeqay si dan guud ah ayagoo aysan ahayn garoonkii bas ayna isku ekayn oo wax kasta oo bulshada dan guud u ah sida isbitaal haddii loo baahan yahay iskuullo wax kastaoo dan guud ah inay maantayta ay bixiyeen socdaalkeenna wuxuu ahaa inaan xaqiijinno garoonka kubadda cadka oo yeelan doonto degmada beled xaawo oo aan rabna heer caalami inaan maaragtay u dhisno inaan qiimeyn iyo ukuurgal aan ku suubinno muxuu ahaa garoonkaas xaqiijinana inuu u diyaarsan yahay kuna habboon yahay in maaragtay kubad loga dhisi karo garoonkeeda
annaga waxaa naga go-an mashruuc kaste iyo hawl kastaoo la fulinaya inaan dhul loo waayin hadday caafimaad tahay hadday waxbarasho tahay hadduu garoon diyaaradeed yahay magaalada balaxow markaa howlo badan bay yaa ka dayacan inta badanna waa la sheegay muhiimadda hadda raggaan ayna sheegin oo ka tageenna kolley waa wax ka mid ahayd garoonkii dhulkunya biidii maamulka degmada belet xaawiye waybah laga dhisa doonee garoonka balooniga lugta oo maamulka degmadusi sheegay inio ka idsideen dhallinyarada